أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في الربا فصل هذا كان فاصل مدوح كلا سارو في الربا في أحكام الربا ribada axkaamteedii ayuu u fasal yahay sheekhu halkan wuxuu uga hadli doonaa ribada iyo axkaamta ay iska leedahay ribadu waxay ka mid tahay min akbar alkabaa'ir dembiyada qofka bini aadamku uu galo dembiyada ugu waaweyn ayay ka mid tahay walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa kariimka ah qofka ribada isticmaala ilaahay waxa uu tilmaamay almuxaaraba in ilaahay uu la dagaalamayo fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allaahi wa rasuulih alle jala jalaaluhu wuxuu leeyahay haddaadnan ribada ka joogsanin waxaad ogaataan ilaahay inuu idinla dagaalamayo qofkii ilaahay muxaaraba iclaan uu ku sameeyey oo ilaahay uu ogeysiiyey inuu la dagaalamayana fahuwa khaasir fi اdunyaa wاlaakhira waa qof adduunyadiisii iyo aakhiradiisii labadaba khasaaray waxaa kaloo imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey nebigu salى اllahu calayhi wasalam inuu lacnaday qofka ribada cuna ribada qofka cuna inuu lacnaday nebigu salى اllahu calayhi wasalam nebigu salى اllahu calayhi wasalam xadiiskii saxiixu muslim wuxuu ku yihi lacana allaahu aakila aribaa wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayhi nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi lacana allaahu aakila riba qofka ribada cuna lacnad allaha ku rido ribada qofka cuna lacnad allaha ku rido wa muukilahu qofka qofkaas cunsiiyey isagana lacnad allaha ku rido wa kaatibahu qofka qoraaga ka ah qoraaga qofka ka ah oo heshiiska ribada qoray heshiiska ribada lagu gelayo yacni qofka qoraya ha noqdo qof nootaayo isticmaalaya ama qof kombyuutar ku qora ama qof qalin caadiya ku qora ha noqdo wuxuu doono ha u adeegsado qoraalka ilaha lacnaduu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam wa shaahidayhi labada shaahideynka ah oo markhaatiga ka noqda caqdiga ribadana lacnad allah ku ridow yiri nabigu sala allahu calayhi wasalam marka ribadu waa khadiir aaday u khatar badan tahay qofkuna ribada wuxuu iska ilaalin karaa markuu axkaamteeda uu fahmo axkaamteeda markuu fahmo ayuu qofku iska ilaalin karaa ribada ribada marka ribal qardi riba la yidhaaho ayaa jirta ribada ribal qardiga waxay gashaa deymaha laisdeyminayo deymaha laisdeyminayo ayay gashaa ribal qardi ribal qardi ulajeedada laga leeyahay waxaa wey qofkan lacagaad deymisay lacagta markaad deyminaysana waxaad heshiis iyo saxiix ku kala gasheen inuu lacagtaa ziyaado ku soo daro ziyaado inuu ku soo daro ayaa heshiis ku gasheen matalan qofkan waxaad deymisay lacag kun dollar ah lacagtii kunka dollar markaad deymisay waxaad tihi bishardi saddex boqol inaad iigu soo darayso oo kun iyo saddex boqol aad dib iigu soo celinayso markaad soo celinaysa waa ribo xaaraam biayi dariiq iyo biayi ismin iyo magac kasta oo loo yeelo waa ribo ribadaas waxaa la yidhaha riba alqardi kullu qardin jara nafcan fahuwa xaraam xadiisaa ku soo arooray nabigu salى اllahu alayh wasalam uu yihi deyn kasta oo soo jiida nafci waa xaaraam u nabigu salى اllahu alayh wasalam qofka deynka markaad siinaysid haddaad ku danaysanaysid oo kun dollar aad deymisid aad tiraahayd saddex boqol ama laba boqol isoo raacsii hadha waa ribow waa wax adiga aada munaafacaad iyo nafci kuu soo jiidayo ribada noocaas marka waxaa loo yaqaanaa riba alqardi ayaa la yihi ribadaas ribal qardiga ah inta badan bunuugtuna waa u badan yihiin bangiyo gaara oo arrinkaa iska ilaaliyey mooye bangiyaduna in badan way ku shaqaystaan ribada noocan la yidhaaho ribalqardi waxaa kaloo jira dad wax ku barta ribada ribalqardiga la yidhaaho dad wax ku barta ayaa jira oo bangiyadu qaar ay leeyihiin waxbarashada annaga kaa soo dhiibayna annaga kaa dhiibayna waxbarashadii ama bil ha u dhiibaan ama sanad ha u dhiibaan waxbarashadii jaamacadda markii bangigu uu bixiyo oo ardaygan uu ka bixiyo jaamacadda rusuumteedii iyo wixii jaamacaddu ay ku laheed ardaygan weli wuxuu leeyahay ardaygu markuu shaqo helo waa in kunkii doolarba boqol ama laba boqol waa inaad ii saartid ama boqolkii doolarba waa inaad soddon ama afartan doolar ii saartid shaqadaadan ka jaranayna haliin bunugtu bunugtu waxay leeyihin shaqadaadan ka goosan dad badanaa sidaa wax ku barta waxayna u badan yihiin dadka dibadaha ku nool ayay u badan yihiin ribada in wax lagu barto in la cuno in la kaalmaysto kulli isku mid wey waa xaaraam qofkaasi wuxuu gelahayaa lacnadii nabiga salى اllahu عalayhi wasalam lacna allahu aakila ribaa wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahideyh qofku markii aad dadka weydiiso oo tiraahdo maxaa idinku kalifay ribadan aad wax ku baranaysaan waxay leeyihiin dee duruufo ina haysa oo waxbarashadii iskama bixin karno waxbarashadii iskama bixin karno bangigu inuu maaragtaahay na deymiyo deynkaana uu waxna saarto mooye waxbarashadii iskama bixin karno ayay ku leeyihin waxbarashadii qofku hadduusan iska bixin karin waxbarashadii ma aha waxbarasho daruuri ah oo loo dhimanayo ma aha diinta islaamka qofku hadduu barto iyadaa daruuri ah ayadaa noloshii ah ayadaa ruuxdii ah diinta islaamka wax loo dhimanayo ma aha waxaan marka aada xaaraam samaynaysid waxaa shardi ah wax naftu ay kaaga baxayso ood u dhimanaysid markaa xaaraam oo samayn karto maalan adigoo gaajo ay kaaga caddahayo naftu ay kaa dhimanayso ood dhimanayso ayaad neef baktia aragtay ama wax riba aad aragtay waad iibsan kartaa wixii ribada haddii naftu ay kaa baxayso baktigu waa kuwa xalaal marka laakiin inaad tidhaahid waxbarashaan ribo ku raadin waxbarasho ayaan riban ku raadin waa xaaraan taas lama ogolo marka ribadu waxaa weeye dadka si dadban oo aysan ogeyn ayay dadka usoo gashaa waana khatarteeday leedahay waxaa jira ribo xagga buyuucda gasha oo xagga beeca gala oo saddex qaybood u qeybsanta oo ribo la yidhaaho riba nasiica iyo riba lyadi iyo riba alfadli iyaduna beecay gashaa oo saddex qaybood oo ribadu ay iska leedahay riba alfadli iyo riba nasiica iyo riba lyad marka sheekuna saddexdii qaybood ayuu isagu sharxu uu ku dhigay oo wuxuu ku yidhi wa huwa xaraamu ijmaaca bianwaacihi athalaatha noocyadiisa saddexdaa noocyada beeca gala weye kulli waa xaaraan riba alfadli ribada la yihaaho riba alfadli nooca la yihaaho wa huwa albaycu maca ziyaadati axadi alciwadayni alaatiyeyn waxaa weeye in shay la kala iibsado iyadoo labadii shay oo la kala iibsanayo mid ziyaado ay ku jirto midaa ziyaada ku jirto maalan dahab dahab lagu iibinayo ayaa laba garaan oo dahaba iyo hal garaan oo dahaba laysku iibina ribada noocaasa waxaa la yidhaha riba alfadli lannu shaygu hadduu rabowi yahay lama kala badsan karo rabowi hadduu yahay lama kala badsan karo ama hal looroo beriis ah iyo laba looroo beriis oo beriiska jajabka ku jiro oo laba roo laba looroo beriis iyo hal looroo beriis oo saafi ahoo jajab aan ku jirin ayaa laysku iibina aa laysku iibina ribada noocaas waxaa la yidhaha riba alfadli lama ogola riba alfadli wa riba lyadi ribalyad mid la yihaaha jirta ribalyad wahuwa albaycu maca taakhiiri qabdi axadihima labadii shay oo ribadu geli jirtay ashyaadii ribadu geli jirtay mid ka mida ayaa laysku iibsanaa markaasaa dib loo dhigay qiblooshadii dahabaa dahab lagu iibinaa ama laba lacagoodaa loo isku kala sarifanaa midaa marka dib loo dhigo wuxuu le aniga qeybteyda beriyaan kuu keenayo adna qeybtaada aan kaa qibdoodaysay labadii shay oo laysku iibinayo ribadu ku jirtay ayaa mid dib loo dhigay taasna waxaa la yidhaha ribalyad ribalyad ribada la yidhaaho riba nasiica waa qeybtii saddexaad riba nasiica riba nasiica wa huwa baycuhumaa maca alajal laba shay oo riba ay gasho ayaa la kala gadanaa muddona waa la qaatay muddaa la samaystay wuxuu leeyahay markii hal sano ka bacdi ama bil ka bacdi ama usbuuc ka bacdi ayaan keenaa qeybtayda eberow marba haddii ajal iyo muddo la- in loo qabto shay rabowi ah xaaraan wey waa qeyb ribada ka mida idaa baaca طacaaman bijinsihi idaa waktigii baaca uu gado طacaaman dacaam hadduu gado bijinsihi jinsi dacaam dacaamkaas dacaamku jinsi ah hadduu ku gado ushturidda waxaa la shardiyaa fiihi fii hada اlbayci waa baycu dacaami bijinsi dacaam jinsigiisa lagu gadayo waxaa lagu shardiyaa saddex shardi ayaa la shardin haddii dacaam dacaam ku jinsi ah haddii lagu gadayo alxuluulu xaaloobid ayaa la shardiyaa xaaloobid ayaa la shardiyaa xaaloobid maxaa loola jeedaa isla xaaladaas labada cunto waa in lagu kala wareego adna keen cuntada adna keen cuntada waa in la kala qaato isla xaaladaas oo aan dib loo dhigin wataqaabudu iyo kala qaadasho in la kala qibdoodo yaddan biyadda hoo iyo adigana hoo leh waalmumaahalatu isla mid noqosho cuntada cuntada kale ku jinsiga lagu iibinayo waa inay isla eg yihiin isku mid yihiin laba kiilo beriisa laba kiilo beriis shan kiilo beriisa shan kiilo beriis saas waa inay noqoto laba laba komboo diira laba komboo diira mumaahaladaa shardi saddexdaa shardiyaa loo shardinaa haddii wax isku jinsi ah wax isku jinsi ah haddii la kala la kala iibsanayo saddexdaa shardi waa shardi alxuluul waa xuluul ilciwadayn labada ciwadba waa inay xaalo yihiin fain taajala axaduhumaa walow laxda labadooda midkood haddii yacni uu wakhtiyoobo wakti loo qabto ilbiriqsiba allah ka dhigo badala deecaasi waa buray wain qubida haba la kala qibdoodo qabla tafaruq intaan la kala tegin ba ashyaadii ha la kala qaatee haddiiba dib loo dhigoo la yidhaha hal saac kabacdiyaan keeni eber oo xuluulba uusan dhicin wataqaabudu kala qaadasho waa in majliska lagu kala qaato fadhigaas heshiiska uu ka dhacay waalmumaahalatu isla mid noqosho labada shayna waa inay isla eg yihiin inay isla eg yihiin haddii jinsi jinsi lagu kala gadanayo marka isla ekaashada labada shay oo ribadu ay ku jirto oo maaragtay raashin raashin lagu gadayo oo kale ama lacag lacag lagu iibinayo oo kale isla ekaashada xaggee laga fiiriyaa waxa ma la miisaamaa ma la tirinayaa see la yiri isla ekaashada xaggee laga xisaabiya imaa bilkayli beegga inay isaga mid noqdaan mumaahaladu inay noqoto imaa bilkayl beegga inay iskala ekaadaan oo laba shayoo isku beega ay yihiin isla beeg ego in kaana almabiic shayga la kala iibsanayo mimaa yoladii kii hadduu ka mid yahay yukaalu huwa mee maaga la beego shayga la kala iibsanayo wax la beego hadduu yahay waa inay beegga iskala ekaadaan wuxuu wax la beego hadduu yihiin wax la beego hadday yihiin beegga inay iskala ekaadaan waa shardi maxaa ka mid a waxyaalaha la beego wadaalika ka samni subagii oo kale subagaasoo almaayici ee dareeraaga ahaa waa subagii dareerayay saliiddii saliidihii iyo wixii la mid saliidihii iyo wixii la mida waa la beegi rubacii waxaa lagu beegi waxaan leeyahay yacni koon baa lagu beegi ama wax la mida ayaa lagu beegi nus litar iyo ayaa laleeyahay hal litar ama nus litar ama rubcu litar ayaa laleeyahay waa beegii beegii wadaalika ka samni subagii oo kale subagaasoo almaayici ee dareeraaga ahaa iyo walxubuubi xabadihii raashinka oo kale jamcu xabin xabadda raashinka wey gelnaydii beriiskii qamadigii waxaasoo dhanaa xubuub layidha waxaasoo dhan xabadihii raashinka wey xabadaha raashinka iyagana waa la beegaa beeg wey waa la beegi waxaa leeyahay laba koombo oo qamadi ah laba koombo oo galley ah laba koombo oo beriisa ayaa laleeyahay waxyaalaha makiilaadkaaga wa imaa bilwasni ama miisaanka inay iskala mid noqdaan miisaanka inay haddii kale iskala mid noqdaan hadduu shaygu yahay ashyaada la miisaamo miisaana lagu fiirino labada shay inay isla miisaan eg yihiin wadaalika ka samni subagii oo kale subagaasoo aljaamidi ee fadhiyey subagga fadhiya oo dareeraaga aan ahayn micyaaru sharci waxaa lagu tiriyaa waxyaalaha la miisaamo wey miisaana la shaaray xagga sharciga micyaarkiisa sharcigu wuxuu iska leeyahay micyaar halbeeg uu leeyahay ama wuxuu sharcigu wax ku qiyaaso subagu hadduu subag fadhiyo yahay wuxuu ka mid yahay waxyaalaha markaas la miisaamo ayuu ka mid yahay wa ima bilwasni isaga mid noqdaan wadalika samni subagii subagaasoo aljaamidi ee fadhiyey subagii fadhiyey walmuctabaru midka la fiirinayo marka ashyaadu haddii yani laba shay oo ashyaada ribadu gasho ka mida laysku gaday waa in haddii shaygani shay la beega uu yahay waa in dhinaci beega la aado si loo ilaaliyo isku mid noqoshada ila mumaatala shardi ah haddii shaygu shay la miisaamo uu yahana waa in miisaankii la saaro labada shay si loo helo mumaahaladii isla sinaashadiisi loo helo laakiin waa markii baabu riba la joogo sidaas ama haddii yani shaygan shay rabowi ah oo laba shay oo mumaaalo laga fiirinayo haddaysan ahayn maalan lacagtii ayaad waxaad ku iibsanaya beriis lacagaad wataa ninkana beriis uu wato lacagta haddii beriis uu wato ewelba mumaatalo lama fiirinayo la wax isku jinsiyaba ma ah lacag wey kana waa beriis beriiskii markaas ama hala beego ama hala miisaamiyo noocii la rabo waa loo xisaaban kara laakiin waxaa la leeyahay mumaatala lagu ilaalinoo hadduu shay miisa la miisaamo yahay sharcigana miisaanka hala saaro hadduu sharcigu yihi hala beegana beega waa in la aado waxaan la leeyahay goormow waa labada shay oo ribada ah oo laga fiirinayo mumaatalada isla midnoqoshada laba shay oo laga fiirinayo walmuctabaru midka la fiiriyo fi lkeyli beega iyo walwasni miisaanka kan laga fiirinayo waxani ma la beegaa mise waa la miisaamaa xaggee laga fiiriyaa qiyaaskaasi xaggee wo walmuctabaru midka laga fiirinayo fi lkeyli beega iyo walwasni iyo miisaanka kan laga fiirinayo gaalibu caadati اlxijaas dhulka xijaas la yihaaho waa dhulkii nabigu ku noolaa jiray salى اllahu alayh wasalam magaalada maka almukarama iyo madiina iyo waxyaalaha agaarkeeda ah dhulkaas xijaas la yihaaho caadadiisa dhulkaas caadadaa gaalibkiisaa la fiiray fii cahdihi nabiga xilligiisiina caado ahaa jiray salى اllahu wasalam wbaaraka calayh dhulkaa xijaas la yihaaho nabigu ku noolaa jiray salى اllahu alayh wasalam xilligii nebigu uu noolaa shaygan ma la beegi jiray mase la miisaami jiray halkaas wey meesha halbeega oo la fiirinayo shayga shayga haddii lagu shakiyo la yihaaho shaygan ma waxyaalaha la miisaamaa mise waa waxyaalaha la beego xaggee marjic u ah oon dib ula laabanayna waxaa marjic u ah dhulkan xijaas xilligii nabigu uu ku noolaa salى اllahu alayh wasalam shaygan ma la beegi jiray haa haddana hala beego ma la miisaami jiray haa haddana hala miisaamo si mumaahaladii loo ilaaliyo labadii shay isku midka ahaa si loo ilaaliyo fain juhila haddii shaygii laga jaahil yahay oo aan la garanayn shaygan xilligii nabiga salى اllahu alayhi wasalam ma la miisaami jiray mise waa la beegi jiray haddaan la garanayn yurjac waxaa dib loogu laabanaa ilaa caadati اlbeled magaalada beecu markaas ka dhacayo magaalada caadadeeda dib loogu laabanayo haddii beecu magaalada muqdisho uu ka dhacayo waxaa leey heer muqdisho waxaan ma beegaan mise waa miisaaman haddii la garan waayo shaygani siduu ku ahaan jiray xilligii nabiga salى اllahu alayh wasalam xilligii nabiga shaygan waa la garan waayey siduu ahaan jiray in xilligii nabiga la beegi jiray salى اllahu alayh wasalam ama in la miisaami jiray xilligii nabiga salى اllahu alayh wasalam waa la garan waayo haddii la garan waayo oon la oqoonin micyaar waxaa noqonaya oo yacni marjic noqonayo markaas oo dib loogu laabanaa magaalada beecu ka dhacayo markaas magaalada markaas beecu ka dhacayo war magaaladan maxay u badan tahay shaygan caadadeeda maxay ta ayaa la leeyahy magaaladan waxaani ma beegtaan mise waxaani waa miisaaman marjic markaas saas uu noqon fain baaca dacaaman hadduu dacaam cunto hadduu iibiyo bidacaamin cunto hadduu ku iibiyo dacaamkaasoo aakhara kale dacaamkaasoo hayri jinsihi jinsigiisii aan ahayn oo jinsigiisii hayrkiis ah laba dacaam laba cuntou isku iibina laba cunto ayay isku kala iibsanayaan labadii cuntona isku jinsi ma ahan isku jinsi ma ahan ushturidda markaas waxaa la shardiyaa alxuluulu xaaloobid ayaa la shardi iyo wataqaabudu kala qaadasho majliska meesha fadhiga beecu ka dhacayo in lagu kala qaato qabla tafaruq kala tagga ka hor in la kala qaato ayaa la shardiya duuna almumaahalati isla ekaasho ka sokay lama shardinayo inay isla ekaadaan laakiin shardi ma ah shardigaas meesha waa ka baxay waa wixii haddaysan isku jinsi ahayn laba cuntoon isku jinsi ahayn ayuu isku iibinaya maalan ganley iyo beriis ganley iyo beriis ayaa la rabaa in la isku iibiyo waa la kala badsan karaa marka mumaaalo shardi maaha markaa inay isla mid noqdaan inay isla ekaadaan markaa shardi maaha oo maalan laba koombo oo beriisa iyo hal koombo oo ganleeya waa laysku kala iibsan karaa marka waa laysku kala iibsan karaa leanna isku jinsi ma aha laakiin labadii shardi ma harayaan ilaa shaygi waa shay rabowi ah labadii shardi oo kale ma harayaanoo alxuluul wataqaabud fi lmajlis qabla tafaruq xuluul inaan wakti iyo muddo la kala qabsan iyo majliska in lagu kala qaato raashinkaas yadan biyadin yadan biyadin in lagu kala qaato leannu nabiga salى اllahu alayh wasalam xadiiskii uu ribada uga hadlayey bukhaariyo muslim labaduba ay warinayeen nabiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu ku yihi laa tabiicu dahaba bidahab wاlwariqa biاlwariq wala اlbura biاlbur wala الshaciira bالshaciir wala اtamra bالtamr wala اlmilxa biاlmilx ilaa sawaaءa bisawaaءin cayna bicaynin yadan biyadin xadiiska nabiga salى اllahu عalيه wasalam dahab dahab ha ku gadinina fidana fida ha ku gadinina burkii bur kale ha ku gadinina qamadigii qamadi kale ha ku iibinina timirtii timir kale ha ku iibinina milixii cusbadii cusbo kale ha ku iibinina ilaa sawaaءan bisawaa inay isla eg yihiin maha dahab dahab hadii lagu yihah waa inay isla ekaadaan waa inay isla ekaadaan caynan bicaynin xaalo weliba ah caynan bicaynin waxaa loola jeedaa xuluul xaaladdaas waa la mudaynayo yadan biyadina waa taqaabudkii in la kala qaato majliska lagu kala qaato والنqd bنqd kaطcaam bطcaam والnqd lacagti lacagtaasoo almadiicu lagu gadayo binaqdi lacag kale laba lacagoodaa la rabaa in laysku sarifo oo lagu kala iibsado laba lacagood ayaa la rabaa in laysku iibiyo oo laysku kala sarifo والnqd lacagti almadiicu lagu gadayo binaqdi lacag kale kadacaamin cuntadii la mid tahay oo madiicin lagu gadayo bidacaamin cunto kale shuruudihan soo marnay ayadana laga fiiriyo waxaan soo marnay cuntada haddii cunto kale lagu iibinayo haddii labada cunto ay isku jinsi yihiin saddex shardi ayaa la shardinaan soo marnay haddaysan isku jinsi ahaynna waxaan soo marnay laba shardi in la shardinayo haddaysan isku jinsi ahayn laba shardi unbaa la shardin waa xuluul iyo taqaabud qabla tafaruq wuxuu ku yihi sheekha haddii laba lacagood laysku sarifayo oo laba lacagood laysku kala iibinayona shuruudihii waxay la mid yihiin cunto cunto lagu iibinayo ay la mid tahay haddii marka lacaguhu ay isku jinsi yihiin saddexdii shardi ayaa imanaysa lacaguhu hadday isku jinsi yihiin saddexdii shardi ayaa imanaysa oo saddexdii shardi maxaa weye waa xuluul iyo taqaabud fi lmajlis iyo mumaahala inay isla egyihiin labada lacagood shardi haddaysan isku jinsi ahaynna lacaguhu maalan lacagihii waa doolar iyo lacag soomaali oo kale waa dahab iyo fiday kale yihiin shaqa iskuma le waa la kala badsan karaa mumaahaladii shardi ma ah inay isla eg yihiin marka oo isla saman yihiin shardi ma ah waxaa marka yani culimada fuqahadu ay ka hadlaan lacagaha xilligii nabiga salى اllahu alayhi wasalam lacagihii jiri jiray waxay ahaan jireen laba lacagood lacagta loo yaqaano dahabka iyo lacagta loo yaqaano fidada dirham iyo dinaar dirham iyo dinaar dinaarkuna dahab uu ahaa dirhamkuna waa lacag ka samaysan fido dinaarkuna wuxuu ahaa lacag laga qoray dahab ka samaysan lahaa labadaas lacagoodaa jiri jirtay xilliga nabiga salى اllahu alayh wasalam marka nebiguna salى اllahu alayh wasalam axaadiistiisa wuxuu uga hadlay lacagahaas laysku sarifayo inay ribo yihiin ribo inay ku jirto on la kala badsan karin hadday isku jinsi yihiin dahab dahab lagu gadayo lama kala badsan karo haddii kale xaaraan wey hadii la kala badsano fido fido lagu gadayo lama kala badsan karo waa xaaraam axaadiis badan uga hadlay nabigu salى اllahu alayh wasalam laakiin waxa fuqahadu ay ka hadlaan waxaa weeye lacagahan hadda la isticmaalo oo loo yaqaano alcumla alwaraqiya lacagaha cumlada loo yaqaano iyada riba ma gasha maadaama xilligii nabiga salى اllahu alayh wasalam aan lacagahaasi aysan jirin lacagaha hadda la isticmaalo oo dahabka waxaan leeyahay doolarka lacag soomaaliga riyaal sacuudiga waxaas la isticmaalayo iyagu shuruudihii dahabka iyo fido laysku garayo oo kale ma laga fiirina hadda ibn xajar ulhaytami oo kale isaga masalada dhowr kitaab oo uga hadlay ibn xajar ulhaytami tuxfihiisa oo uga hadlay waxay leeyihiin culimo ibn xajar ulhaytami uu ka mid yahay waa fulus xukmu lfuluus ay qaadanayaan xukmu lfuluus ayay qaadanayaanoo lacagaha ribadu gelaysa waa dahabkii iyo fidadii u laakiin fuqaho badan waxay leeyihiin maadaama baabu sakaad markii la joogo lacagahan la yihi sakaha laga bixiyo lacagahan kale oo doolarkii iyo lacag soomaaligiiba haddii la yihi saka ka waajibaysa maadaama booskii dahabka iyo fidada ay taagan yihiin iyagana ribo waa gelis iyagana ribo waa geli lanna waa lacag casrigan hadda la joogo lacag iyagaa loo yaqaana lacag iyagaa lagu yaqaana oo meherkiyaa lagu dhiibi guryihii iyo boosaskiyaa lagu kala iibsan war lacag isii qofku hadduu yidhaaho middan uu soo taagi istilaaxa dadkii iyo dhaqankii oo dhan wuxuu noqday kuwani warqadahani inay lacag yihiin oo ay istaagayaan booskii dahabkii iyo fidadii inay istaagayaan marka qofka waxaa u wanaagsan alkhuruuj min alkhilaaf mustaxab khilaafka in laga baxana waa sunno oo la xalaal mirto waxaa wanaagsan lacagahan qofku inuu isticmaalo sidii lacagihii dahabkii iyo fidadii oo ribada uu iska ilaaliyo ribada inuu iska ilaaliyo oo markuu maalan doonayo inuu sarif galo boqol dollar uu wataa wuxuu ku iibsanaa lacag soomaali ay rabtaa inaad ku sarifato boqolka dollar waa in ninkan lacag soomaaliga uu kaa qibdoodo dollarka ninka kale uu qibdoodo majliska waa in lagu kala qaato lacagaha hala kala badsado ilaa isku jinsi maa la kala badsan karaa dhib male laakiin fadhigii majliska waa in lagu kala qaato laakiin haddaad tidhaahi maaragtaahay boqol dollar anaa kuusoo tuuraya beri sida dad dad badan ay isticmaalaan boqolka beri anaa soo tuuray lakiin lacag soomaaliga adiga hadda igu wareeji gacanta i sar lacag soomaaliga waa soo qaatay bacmadowgaaga kusoo shubatay tiina waxaad leedahay beriyan tuurahay tii kale maxaa imanaya ribaa imanaysa ribaa imanaysa masalada khilaafiya ha noqoto laakiin alkhuruuj min alkhilaaf mustaxab adiga xalaal mirataa kuu wanaagsan inaad xalaal mirata ayaa kuu wanaagsan waxaani waa ribo lacagow maadaama sidii lacagaha loo isticmaalo xukunkii dahabkii iyo fidadii ayay qaadanaya baabu zakaad markii la joogana waxaa loo yeelay xukunkii dahabkii iyo fidadii xukunkoodii marka qofku inuu iska ilaaliyo riba inay meelba ka soo gasho ama ay usoo dhuumato inuu iska ilaaliyo mar walba wanaqdu lacagtii wa binaqdi lacag kale lagu kala iibinayo ka dacaamin bidacaamin cunto cunto lagu iibinayo wa tuctabar waa la fiiriyaa almumaahalatu isla mid noqoshada goormaa la fiiriya ilaa waxaanu shardinay laba shay oo isku mid a haddii la kala iibsanayo cunto cunto haddii lagu iibinayo lacag lacag lagu iibinayo isku jinsi ah waxaa shuruudda ka mid ahayd inay isla eg yihiin labada shay isku jinsiga marka isla sinaashada isla ekaashada goormaa la fiiriyaa wa tuctabar waa la fiiriyaa almumaahalatu isla ekaashada waa la fiiriyaa waqti aljafaaf qalalidda raashinku qalalidda waktigiisaa la fiiriya markuu raashinku qalalo isagoo qoyan raashinkii inuu isla eg yahay inuu kala badan yahay lama fahmi karaba maalan waxaa la isku iibinahay galleydii oo weli qoyan oo aan bislaanin oon qalalin iyo galley kalea la isku iibinahaya oo iyaduna qoyan oo weli aan qalalin oo si fiican bislaan ma la isku iibin karo leanna waxa wey laba galley haddii la isku iibinayo maxaa shardi ahayd inay isla ekaadaan isla ekaashadiina lama cabiri karo hadda ilaa raashinku inuu qalalo maahan waxaa dhici karta bahashan adiga soomaalida xaquuqay u yaqaanaan bahasha xaquuqay yidhaahaan markii yani bahashan ganleydu intay qoyanta xaquuqay dhahaan xaquuqii waxaa dhici karta hal koombo inaad hadda u malaynaysa asagoo qoyan haddaad koombo ku qaadi koombo kuu noqdo beri markuu qalalo waxaa dhici karta koombo haafkeed inuu soo baxo wayna dhacdaa inta wayna dhacdaa inta badan way dhacdaa koombo haaf inuu soo baxo ayaa dhici karta idan marka mumaahalada labada shay marka la leeyahay mumaahalo waa shardi waxaa la fiirinaa wakti aljafaafa la fiirina wakti raashinku endego oo qalalow ayaa la fiirina wa tuctabaru almumaathalatu isla ekaashada waa la fiiriyaa wakti aljafaafi qalalidda waktigeeda ayaa la fiirina haddii sidaa la yihi falaa yubaacu sheekhu wuxuu yihi laguma gadi karo rudabun rudab rudab waxaa la yidhaha timirtu intaysan bislaan intaysan timirtu bislaan falaa yubaacu lama gadi karo rudabun rudab birudabin rudab kale laguma gadi karo rudab rudab kale laguma gadi karo walaa rudabun rudabkii bitamrin timirna laguma gadi karo lanna maxaa shardiya inay isla ekaadaana shardi ah wixiina waa rudabo timirtii weli waa quyantahay weli ma bislaanin hadday bislaato waxaa dhici karta beeggii inuu isbedelo weji kale uu soo baxo wax ay nusqaamaan ayaa dhici karta marka rudab rudab laguma gadi karo rudab iyo timir bislaatana layskuma gadi karo ilaa mumaathala shardiya wa fi lxubuubi raashinka dhexdiisana kownuhu ayaa la shardiya wayuctabar waxaa la fiiriyaa walaa tuctabaru almumaahalatu isla sinaashada lama fiiriyo fi lxubuubi raashinka xabadaha ah ilaa kownihi ilaa xaala kownihi raashinka xabiga ahaanshadiisa xaalkiisa maahane xabban xaal uu yahay xabad xabigaasoo jaafan ee qalalan xubuubtana waxaa laga fiirinaya inuu wuxuu qalalo oo si fiican u bislaado wa fi lxubuubi xabadaha dhexdeedana kownuhiyaa laga fiiriyaa kownulxabi xabiga ahaanshadiisa inuu ahaado xabban xaal uu yahay xabigaasoo jaafan ee qalalan waxyaalaha raashimaha caadiga ganleydii beriiskii waxyaalahaasna waxaa laga fiirin inuu noqdo xabad qalalan mid walba inay qalalan tahay isagoo xaba qalalan la yihi maxaa baxay marka waxaa baxay falaa yubaacu laguma gadi karo daqiiqun budadii la shiiday waa xabadii oo la shiiday bidaqiiqin budo kaleo la shiiday lama waa soortii oo kale koombo sooro iyo koombo sooro laiskuma iibin karo maxaa yaele mumaahaladii xaqiiqe inay noqotaa shardi mumaahaladina xaqiiqe ma noqon karto waxay la mid tahay xaquuqii hadda aanu sheegayno oo kale leannu raashinka marka makiinaddu ay shiidayso waxaa dhici karta qeyb ka mida inay xoogaa waaweynaysay xabaday war qaarna inay aada daqiiq uga dhigtay budo zaa'ida ay ka dhigtay marka wixii mumaaalo isla mid noqosho isku jaan go-an xaqiiqo lama hayo de wixii soori soor noqdo koombo sooro iyo koombo soor oo kale layskuma iibin karo leanna mumaahaladii bilxaqiiqa lama fahmi karo wixii haddii daqiiq ay yihiin oo budo ay yihiin walaa takfii kuma filla mumaahalatu maa shay isla ekaashadiisu kuma filla shaygaasoo aharat fiihi shayga dhexdiisa annaaru naartu ay saamaysay oo dabku dab uu lasoo saaray ilaa naaro tamyiizi dabka kala soocidda dabkiisa maahan ilaa naaro tamyiizi kala sooca dabkiisii maahan wadaalika kalcasali malabkii iyo wasamni iyo subagii oo kale wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala walaa takfii kuma filla mumaahalatu maa shay isla ekaashadiisii shayga mumaahalatu maa shay isla ekaashadiisii shaygaasoo aharat fiihi shayga annaaru naaru ay saamaysay wax dabba la soo saaray isla ekaashadiisii lama qiyaasi karo marka ma laysku iibi karo wax dabba lasoo saaray maxaa imanaya waxaa imanaya oodkicii oo kale oodkicii oo kale ayaa imanaya waxaa imanaya waxyaalihii ganley lasoo dubay oo kale qaloon qaloon qaloonkii oo kale ayaa imanaya kan waa lasoo dubayo qaloona la qaloon waa taqaanaa sooma dadka magaalada ku dhashay saa uma yaqaanaan laakiin baadiyaha laga isticmaala qaloon waa galeydii la dubayo ama bahalkan haruurkii oo la dubayo taas ama digirtii naftooda la dubayo wixii adiga raashinba yar uu soo taabtay dabba la soo saaray isagana mumaahaladiisii suurtagal ma noqonayso waxba un dhimanaanayo leannahu dabku raashinkan marka dabka lasoo saaro midna aada u gubay midna saa uma uusan gubin mid waa ku jajabay oo gubiddii dhexdeeda ku jajabay mid waa ishaystaa mumaahaladii lama xaqiijin karo lama xaqiijin karo isla muqashada marba haddii wuxuu dabba uu soo taabtay dabba hadduu taabtay ilaa naaro tamyiizi kala soocidda dabkiisii maahane wadaalika kalcasali malabkii oo kale wasamni subagii oo kale subagii maalan iyo malabkii malabkiiiyo dabkii la saaray si looga saaro waxyaalaha ku dhex jira oo shumaca la yidhaaho shumaca ku dhex jira malabka oo wasakh camal ah ayaa la rabaa in laga saaro marka malabkiiya dab la saaray waa laysku iibin karaa laba malaboo dab lasoo saaray marka leanna malabka marka dab lasoo saarayo xigmada loo saaro waxaa weeye in waxyaalaha shumaca la yidhaho wasakhda dabka uu ka saaro oo laga dhex sooco naara tamyiiz taasaa loola jeeda dabka waxaa loo saaray wasakhda in laga saaro taasi dhib ma laha lakin maxaa la diidaha dabka in loo saaro liajli karin taas way midda la diidayo karin in loo saaro waxaa ka mid a subagii oo dabka la saaray subagii ayaa dabka la saaray waxaa dabka loo saaray maalan in lagu kaagiciyo in lagu kaagiciyo ayaa dabka loo saaray waxaa loo saaray in wax kaloo ku jira laga dhex saaro ayaa loo saaray waxaasoo kale subag subagoo lagu iibin karaa marka dabba ha soo mar hadduu doono lanno dabka waxa loo saarayo ma aha waxaan inuu bislaado maaha dabka loo saarayo waidaa baaca hadduu gado jinsan jinsigaasoo ribawiyan riba loo nisbeeyey bijinsihi jinsigaas jinsigiisii la midka ahaa hadduu ku gado walxaal macahumaa maca aljinsayn labada jinsi micigooda jinsun aakharu jinsi kale uu la jiro aw nawcun aakharu saasuu hadalku isugu xiranya labadii jinsi waxaa la jira jinsun aakharu jinsi kalea la jira aw amase nawcun aakharu ama nooc kale ayaa la jira aw amase labadooda lama jiree maca axadihimaa axadiljinsayn labadii jinsi midkood ayaa waxaa la socda jinsun aakharu jinsa jinsi kale ayaa la jira aw amase midkoodaa waxaa la jira nawcun aakhar nooc kalea la jira tusaale maxaa ka mid a wadaalika ka muddi cajwatin hal koombo oo timirta cajwo la yidhaah waa nooc timirta ka mid a cajwada hal koombo oo timirta cajwada la yidhaah ka mid a ayaa waxaa lagu gadaa bimuddin koombo kale koombadaas oo minhaa cajwadii ka mid a iyo wa dirhami iyo dirham lam yasixa beecaasi ma ansaxay gadaalaad u qabane meesha ugu dambeysa lam yasixa beeca noocaasa ma ansaxay masaladan waxaa loo yaqaan mas'alatu muddi cajwa ama qaacidatu muddi lcajwa ayaa loo yaqaan qaacidatu muddi lcajwa sharcigu wuu xarimay lama ogolo xaaraan w maxay tahay marka waxa sharcigu diidan yahay qaacidatu muddi lcajwa maxay tahay oo sharcigu uu diidan yahay qaacidatu muddi lcajwa unajeedada laga leeyahay waxaa weye sheekhaaba kuu tacriifiyey oo kuu qeexo wuxuu ku yihi waidaa baaca shaksigu hadduu gado jinsan jinsigaasoo ribawiyan ee rabawi loo nisbeeyey waxyaalihii ribadu geli jirtay waa raashinkii iyo lacagihii kuwaasay ribadu geli jirtay waxaas ribadu gasho ayuu gaday bijinsihi jinsigaas jinsigiisiiuu ku gaday ad haddii jinsi jinsi isku gedi lahay waaba banaanaan lahayd waa maantao dhan aan soo sharxaynay haddii shuruudii la helo waa banaanaan lahayd maalan koombo qamadiyo koombo kale oo qamadiga lagu gaday waa jinsi jinsigiisii lagu gaday waa sax shuruuddii saddexda haddii la helo beecu saxiixu noqda laakiin masaladan qaacidatu mudulcajwa dhibka maxaa u keenay masaladan masalada dhibkan waxaa u keenay wa macahumaa labada jinsi oo laysku gadayo micigooda waxaa la jira jinsun aakharu aw nawcun aakharu labadii jinsi keligood ma aha labadii jinsi mid walba oo kamid a jinsi kalaa la socda ama nooc kalaa la socda see jinsi kalaa ula socda maalan waxaa la isku iibinaa waa meeshuu sheekhu kuleeyahay ka muddi cajwa muddi cajwa hal koombo oo timirta cajwada la yidhaha wadirhamina meeshay ugu jirtaa ilaa labadii jinsi waxaan rabnaa in shay kale la jiro muddi cajwo iyo dirhamu ninkan isku wataa muddo cajwo iyo dirham hal koombo timirta nooca la yidhaha cajwada iyo hal dirham aan wataahu leey muxuu rabaa marka in loogu bedelo kan kalena muxuu wataa ninka kale wax isku gadan bimuddinaa lagu gadi mud waa muddulcajwo kale hal koombo cajwa mudkaasoo minhaa cajwadii ka mida iyo wadirham dhinacan maxaa kasoo jeeda hal koombo cajwaa iyo dirham uu ninkan haystaa kanna maxaa maxaa kasoo jeedaa halkan uu ku haystaa hal koombo cajwaa iyo dirham kale asna u fiirso marka labadan jaanib markii la fiiriyo waa jinsi rabowi ah oo jinsi kale lagu gadayo mid walbana waxaa la jira wax kalaa la jira mid walbana waxaa la jira wax kalaa la jira oo muddo cajwadan oo ninkan wato muddo cajwo keligeed ma watee wax kalu wataa muddo cajwo iyo dirham u wataa isu gadana kaas isaguna wuxuu wataa sidoo kale muddo cajwo iyo dirham kale isaguna wataa beecaas beec ansaxaya ma ahan haddii marka hadda tusaalaha sheekhu uu bixiyey mid walba waxa uu wato ribaa geli karta ninkan muddu wataa muddo cajwo timirtu waa wax la cuno waa rabowiyaadkii ka midta dirhamka uu watana waa lacagihii oo ay geli jirtay ribadu ay geli jirtay mid walba ribaa qabto waxaa marka iman kara labada jinsiyu kala iibsanayaan haddii labada jinsi mid walba uu yahay ashyaadii ribadu geli jirtay kan la socda inay noqdo shay riba ay gasho shardi ma ah shardi ma aha ama ha noqdo shay ribo gasho kan lagu lifaaqayo mid riba gasha ha noqdo ama midaan riba gelin ha noqdo maala ninkani wuxuu wataa hal koombo oo timir ah iyo hal dirhamu wataa kii kalen muxuu wataa hal koombooo timira iyo macawisu wataa macawisti ma ribaa gasha waa lebiso keliya marka shardigu muxuu yahay shardiga waxaad ka fiirine labada shayoo ay kala wataan horta rabowi maya kan ay ku lifaaqeen ama rabowi ha noqdo ama yuusan noqon waa qaacidatu mudulcajf qaacidatu mudulcajwa taasay gacanta ugu jirta ay ku iman kartaa marka shaygii rabowiga ahaa in shay kale lagu lifaaqo shay kale in lagu lifaaqo oo haddana qofkan shaygan kale wata uu labadaas shay oo midkan shay uu ku lifaaqan yahay ama kan kale wax kaleu ku lifaaqan yahay ha wato ama yuusan wax ku lifaaqnaani laysku iibiyo xaaraan wey waxaana loo yaqaan qaacidatu mudulcajwa sababta maxay tahay marka sababta loo xarimay xadiis imaamu muslim ayaa saxiixiisa ku yimid oo nabiga salى اllahu عalayhi wasalam linahyihi salى اllahu عalيه wasalam can bayci qilaadati kharsin wa dahabin bidahabin nabiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu arkay katiinad oo ka samaysan kuul iyo dahab oo lagu gadayo bidahabin fiir marka ninkan katiinadda wata katiinadda kuusha maxaa ku lifaaqan dahab katiina kuula iyo dahab ayuu iska wataa dhinaca kalena maxaa ka soo jeeda dahabu wataa ninkaas dee hal dhinac haddii lifaaqnaashihii laga helay kan kale inay wax ku lifaaqan yihin xataa shardi ma ah lifaaqnaashaha hal dhinac haddii laga helay taasuu arkay nabigu sala allahu aleyh wasalam nabigu waa diiday beeca noocaas oo kale ah oo qaacidatu muddi lcajwa xataa yunsaca adahabu minha meesha dahabka ha laga siibo u yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam dahabka meesha ha laga siibo lifaaqa ha laga daayo marka rabowigii oo rabowi kale ku lifaaqan yahay lama ogolo waxaa iman kara tusaale ahaan qaacidadan si aad u fahamtid waxaa iman kara hal loor oo beriis ah oo ninkana haystaa waa rabowi soo maaha waa raashin madcuumaadka ribadu way gashaa hal loor oo beriis oo haystaa markaasuu hal loorkii beriiska ahay waxaan ku lifaaqiyuu leeyahay oon rabaa in laygu gato saacadoo kale hal loor beriisa iyo saacaddaas iskor saaran kanna maxaad wadataa adna kanna adigana maxaad wadataa anna wuxuu leeyahay dahabaan wataa kaas inuu wax ku lifaaqan yahay shardi maaha ama waxa lifaaqnaado kan kale isna wuxuu leeyahay dahab iyo maran ana wataa qaacidatu mudulcajwa qaacidatu mudulcajwa xaaraan waxyaalaha noocaas rabowigii inay wax ku lifaaqan yihiin waa qaacidatu mudulcajwa waxa ku lifaaqan ha noqdo rabowi kale ama maro caadiya oon rabowi ahayn ha noqdo waxay doonto sababta marka sharcigu u diidan yahay maxay tahay sharcigu sababta u diiday maxay tahay culimadu waxay leeyihiin sababta sharcigu u diidan yahay waxaa weeye maalan hal tusaalaan ka soo qaadanayo ninkan muducajwi wataa iyo dirham sida kitaabku noogu misaaliyay kana wuxuu wataa muducajwi iyo dirham wataa mudul cajwahan halka koombo oo timirta cajwada ah haddii qaacidadu noocaasay tahoo qaacidatu mudulcajwa meesha ay soo gasho culimmadu waxay leeyihiin mumaahaladii keylka baaburibo markii la joogo keyl iyo wasni ayaa halbeeg ahaan jiray oo waxaan ma kala badan yihiin mise kalama badna xaggee marjic ahaan jirtay keyl iyo wasni bis laakiin qaacidatu mudulcajwa haddii la joogo kayl iyo wasni mumaahalada loogu laaban maayo marjic noqon mayso xaggee marjica marka qaacidatu mudulcajwa haddii beecii soo galay xaggee marjica waxaan haddaanan la beegeyn haddaanan la miisaameyn xaggee la aadi waxa la aadaya waxaa weeye ataqwiim ashyaadan ma isla egin mise waa kala badan yihiin qiimaha suuqaa la fiirina bis laa yuctabaru اlwasnu wala اlkaylu fii qaacidati muddi اlcajwa qaacidada muddi اlcajwa lagama fiiriyo beeg iyo miisaan bal tuctabaru اlqiima waxaa la suuqa la aadi marka suuqa la suuqa hala soo fiiriya waxaa leeyahay ninkan wuxuu wataa mudul cajwo iyo dirham uu wataa bal mudul cajwahan hala qiimeeyo halka koombo timir qiimo ahaan meeqay noqon karta qiimihii haddii suuqii la aado waxaa dhici karta dirhamkan iyo mudul cajwaha uu isku wato in mudul cajwihii uu dirhamka ka qiimo badiyo waa dhici karta inuu la ekaadana waa dhici karta inay isla ekaadana waa dhici karta suuq haddii qiimihi la aado mثلا waxaan suuraynaynaa iyagoo kala batay iyagoo kala batay oo mثalا koombadan cajwada markii suuqa la aaday koombadii cajwadii waxay noqotay laba dirham hala qiimeeyo hadii la yihi dirhamkii la socday way ka qiimo badatay koombadii soo maha maxay u taagan tahay marka nisba ahaan markii la yihah nisba ahaan markii la yidhaha koombadii iyo dirhamku imise isu taagan yihin waxay isku aadan yihiin ثuluث iyo ثuluثaan lannahu koombadii maxay noqotay laba dirham dirhamkiina waa keligii hal dirham wey oo keligiisa hal shay iyo laba shay isbarbar dhig nisba ahaan isku fiir waxay isku aadan yihiin ثuluث iyo ثuluثaan waxa ثuluثku ahi waa halkii dirham ثuluثaankuna waa mudkiyon ku qiimeyn mudkiyaa laba noqday laba dirham u noqday laba noqday haddii marka qiimi saas noqdo dhinaca kalena nisbadaas oo kale ayaa laga fiirinaya waxaa laleeyahay jaanibkan beecan haddii mudkii uu noqday huluhaan uu noqday dhinaca kalena waxaa laleeyahay ninkan mudka iyo dirhamka uu wato huluhaa almuddi wadirham iyo kii kale laisqaabishiina ilaa dhinacan huluhaan uu noqday marba haddii mudkii dhinaca nisbada uu ka noqday huluhaan uu noqday dhinacii kalena waxaa laleeyahay wuxuu noqonaya huluhaan maxaa noqonaya marka dhinaci kalena huluhaa almuddi wa huluhaa addirhami aa dhinacaasna ka imanay annagoo kan uga qiyaas qaadanay hal koombo oo mudulcajwaa huluhaankeedii iyo hal dirham oo saddex qaybood loo qeybiyey huluhaankiisii iyo dhinacaanoo huluhaan noqday ayaa laysku fiirina de waa kala badan yihiin waa kala badan yihiin dhinaca waxay u kala badan yihiin dhinacaas markaan dhahnay mudka huluhaankiisii iyo dirhamkii oo saddex meelood loo qeybiyey huluhaankiisa haddaan idhaaho dirhamkii imisaa ka haray hal huluhaa ka haray dhinacaas mudka jira huluhaankiisa haddaan kasoo qaadanana mudkaa huluhaankiisina maxaa ka haray asna mudkii huluhaa ka haray mudkiioo huluth uu ka haray iyo dirhamkii dhinacan kasoo jeedo huluth uu ka haray waa huluth huluthulmuddi iyo dirhamkiioo huluth ka haray intana maxaa ku haray fiir ilaa mud kaliyaaan qiimeyno dhinacaan dirhamaa ku haray intana maxaa ismuqaabalaynayo huluثu dirham iyo muddu dirham iyo dirham kamil oo xaggan yaala qiimihii waa kala foge oo hadday qiimaha haddii suuqii la fiiriyo haddii qiimihii isla mid noqdaan see la yihi maxaa lagu diiday sharcigu muxuu ku diiday marka mudkii markii la qiimeeyey hal dirham uu noqday qiimihii hal dirham uu noqday mudkii haddii la qiimeyo dirhamka la socdo uu waafaqsan yahay de waxaa la leeyahay marba haddii aljahlu biاlmumaahalati xaalat alcaqdi ka xaqiiqati اlmufaadala markii caqdigu dhacayay qiimuhu wuxuu ahaa amaa la ogaa iyadoo la kala badsaday oo kale lamid heshiiskan markuu dhacayay qiimuhu wuxuu noqon doono yaa ogaa iyadoo la kala badsaday oo kale lamid xataa haddii la yihah waa isku qiimo marka saasaan loo ogolayn qaacidatu mudulcajw waaa la yihah qaacidatu mudulcajw waxaa laga fiirinayana waa habka iyo nidaamka aan sheegnay habka iyo nidaamka aan sheegnay وإdا baaca jinسa ribowiya jinsi ribowiya hadduu gado bijinsihi jinsigiisa uu ku gado walxaal macahumaa labadooda labada jinsi jinsun aakharu yaa la jira ow maca axadimaa ama labadooda midkood hal midaa jinsun aakharu la jira u fiirso ama hal midaa jinsu aakharu la jira kii kale lifaaq ma leh ama labadoodiiba lifaaqay leeyihin waa isku mid u kuleyay sheekhu ow amase macahumaa ama maca axadimaa midkooda nawcun aakharu nooc kale uu la jira wadalika mudi cajwa oo lagu gadayo bimuddi cajwa oo minhaa bimuddin lagu gadayo mudkaas oo minhaa cajwada ka mida iyo wa dirham xaggana maxaa yaal muddu cajwo iyo dirham halkana muddu cajwo iyo dirham waka daraahima daraahim oo kale daraahimtaas oo jayidatin ee wanaagsan oo nadiif aha laga oga lacaga daraahim oo nadiifa iyo wa radii'atin wa daraahima radii'atin lacago daraahimahoo liidata oo aan nadiif ahayn labadaas isku wataa ninkan daraahim fiican oo nadiifa iyo daraahim xun oo liidatu isku wataa kan kalena qeybta kale muxuu wataa waxaa lagu gadaa bijayidatin bidaraahima jayida daraahim wanaagsan qaacidatu muddo cajigu kusoo dhacay soo ma aragti dhinacaasa wax ku lifaaqan yihin dhinacaasa wax ku lifaaqan yihin ow amase radiatin ow radiatin xaggee la socotaa ka daraahima jayidatin wa radia daraahim wanaagsan iyo mid liidatu kanu wataa maxaa lagu gadaa biradiatin ninkaan mid liidatu wataa laasaa lasugu gadaa aw amase bihimaa ama labadoodii waa ku gadaa biljayidati waradia ninkan muxuu wataa daraahim jayida waradia daraahim xun iyo kuwa nadiifa labada waa wataa kana muxuu wataa bihima labadoodoo kale kana wataa wixii oo dhan waa qaacidatu mudulcajab waka fidatin fido oo kale fidadaasoo makhshuushatin laysku qasay fido aan nadiif ahayn maxaa ku qasan bira ku qasan ama dahabaa ku qasan waxaa ku lifaaqan fidadii ayaa waxaa lagu gadaa bifidatin makhshuusha fido kale oo iyadana makhshuushaahoo laysku qasay oo iyadana wax ku lifaaqan maxaa ku lifaaqan waxa ku lifaaqan dan kuma lihin dan kama lihin wuxuu doonaa ku lifaaqnaan kara waa xaaraam dahabaa ku lifaaqnaan kara biraa ku lifaaqnaan karta ha doonta makhshuusha ku noqdo waka fidatin makhshuusha fido la qasay ayaa waxaa lagu gadaa bifidatin makhshuusha fido kalo makhshuushaah aw bifidatin khaalisa fido makhshuushaahoo la qasay iyo fido khaalisaha laysku gadaa haddii tani waaba fiicantah waa khaalisa dhinacaasa laba shay shay kalaa ku lifaaqan kara fidadiian khaalis ahay waka dahabin makhshuushin dahab laysku qasaya waxaa lagu gadi bidahabin makhshuush labadii dhinac waxbaa ku lifaaqan wa bidahabin khaalisin dahab makhshuushin bidahabin khaalis dahab makhshuushahoo wax lagu qasay ayaa waxaa lagu gadaa bidahab khaalis waxaasoo dhan lama yasixa marba haddii lifaaqi jiro ma ansaxayo walaa yasixu ma ansaxayo baycu laxmi hilibka gadidiisii bilxayawaani xayawaan nool lagu gado hilib iyo xayawaan nool in laysku gado sharcigu ma ogolo xaaraan ma'kuulan xayawaanka nool mid la cunayo ahaaya aw gayrahu gayra alma'kuul ahaaya ama xayawaan aan la cunin ha noqdo maalan neefaa kuu qalan adiga orgayaad qalatay orgayaad qalatay hilibkiyaa ku yaha markaas waxaad leedahay qofna hilibkan ergogan aan qashay neefkan ridaa iiga bedel oo kuu joogo ama waxaad leedahay dameerka iiga bedelo waxaan la cunin hayru ma'kuul hilib la cuno iyo wuxuu isku bedelaa dameer oon la cunin xaaraan wuxuu doono ha noqdo ama ma'kuul ha noqdo ama hayru ma'kuul ha noqdo walaa yasixu ma ansaxayo baycu laxmi hilib bilxayawaani xayawaan nool in lagu gado ma'kuulan xaal uu yahay xayawaanka nool mid la cuno aw gayrahu gayra alma'kuul ama mid la cuno hayr allah subxaana wa tacaala